halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o eda oo aad si toos uga dhagaysataan mawjadaha gaagaaban ee aayoyoaaiyoyoaartanka mitirban waxaad kaloo naga maqli kartaan hirarka efemyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood
galab wanaagsan dhammaantiinba waa arbaco labiiyo tobanka bisha maarj sannadka labakunyoafaryotobanka idaacadda galabnimona waxaa si wada jira idinku soo gudbinaya anigoo maxamed cabdi iyo sahra cabdi axmed
iyagu waa cad yahay sanadkan waxaan rajaynaynaa sanad horumar leh sanad nabadgelyo leh waxaan doonaynaa dhammaan meelaha aan qab joogno inaan nabadooda xaasilino halka aan doonayno inaan gaadhnana inaan ka warsaaro wixii nabadda soomaaliya ka horjeeda kaasi waxa uu ahaa afhayeenka ciidamada amisom ee soomaaliya cali aadan xaamud oo ka hadlaya howlgalka ciidamada amisom ee soomaaliya
anoo maqan islaan idin martiyey niman i aanaystay ada ha odhan allah igu ogow aabbahood ma hayo arli durugsan yay iigu iman inaad asteexowday anigaan ogayn dhuuniyay igaga eed sheegan
kaasina wuxuu ahaa qoraaga soomaaliyeed axmed faarax cali daaja oo maantana qayb xiise leh inoogu haya barnaamijka dhaqankiiyo hiddaha ee v o a goordhow ayaad maqli doontaan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayada galabnimona waxaa ka mid a qaar ka mida maamulada dowladda hoose ee somalilan oo ka hor yimid go'aan lagu joojiyey qorshaynta magaalooyinka beeraha iyo sharciyeenta dhulka somalilan
doodii gaabnayd iyo weliba qodobo kaaad maqli doontaan marka horese warkii caalamka saraakiil reer maleeshiya ayaa diiday eedayn loo jeediyey oo ah inay bixiyeen waran aan iswaafaqsanayn oo ku saabsan dayuurad ay saarnaayeen laba boqol iyo sagaal iyo soddon qof oo lala' yahay maalintii shanaad wasiirka gaadiidka sare hishaamudiin ayaa sheegay in dalka maleeshiya uu la tacaalayo xaalad aanu horay u arag islamarkaana uu samayn doono wixii awooddiisa ah si loo helo dayuuradii shirkadda maleeshiya airlines ee la waayey sabtidii toddobaadkan shir jaraa'id oo uu qabtay arbacadii ayaa wasiirku sheegay in labiyo afartan markab iyo sagaaliyo soddon dayuuradood oo ka kala socda labiyo toban dal ay qayb ka yihiin baadhis aanay ilaa iyo hadda waxba ka soo nasaacdaanin dhulka wax laga baadhayo ayaa hadda la gaadhsiiyey konton kun oo kilomitir waxa uu sheegay in baadhista culayska lagu saari doono badda south china goobtaas oo ah meeshii ugu dambeysay ee dayuuradda lagu ogaa inay ku duulaysay waxaa kale oo la eegi doonaa marinka malaka goor hore arbacada maanta ayaa militariga maleeshiya uu ka noqday hadal uu horey u sheegay oo ahaa in dayuuradda uu ku arkay marinka kaas oo ah mid ka mid a marinada ugu mashquulka badan dunida madaxweynaha dalka maraykanka barack obama ayaa waxa uu ku marti qaaday aqalka cad ee dalkani maraykanka ra-iisul wasaaraha ku-meelgaarka ee dalka yukrein iyagoo ka wada xaajooday aragtida ruushka iyo reer galbeedka ee gobolka karemiya ee dalkaasi yukrein kulanka waxa uu noqonayaa kii ugu horreeyey ee madaxweynuhu uu la qaato ra-iisul wasaaraha ku-meelgaarka arzaynid iyo tanasug waxa ayna looga wada golleeyahay in looga hadlo hooska xariiqida taageero maraykanka uu siiyo dowladda cusub ee dalka yukrein kulanka waxaa qaybka ah labada mas-uul oo ay ka wada hadlayaan taageero dhaqaale oo la siiyo yukrein dowladda maraykanka ayaa horey waxay u yaboohday hal bilyan oo dollar oo kaalmo ah booqashada washington uu ku yimid ra-iisul wasaaraha yukrein arzaying ayaa waxa uu imaanayaa xili kremiya oo ah gobol inta badan dadka degani ay ku hadlaan luuqadda ruushka ay u diyaargaroobayaan afti gadaal ay ka riixiso moscow oo ay dadku ugu dareerayaan maalinta axadda ah taasoo ah mid ay ku eegayaan ku biiritaankooda wadanka ruushka booliiska dalka hong kong ayaa sheegay inay xireen sagaal qof oo lala xidhiirinayo weerar daran oo lagu qaaday tafaftiro wargeys kevin low ayaa waxaa dhaawacyo daran ay ka soo gaadheen laabta iyo lugaha kadib markii nini uu ku weeraray faas hilbaha lagu jarjaro madaxa booliiska andy sang ayaa arbacadii maanta sheegay in maamulka dalweynaha shiinuhu uu xidhay laba nin halka booliiska hong kongna uu xidhay toddoba kale master san ayaa sheegay in dadka la qabtay la rumaysan yahay inay xidhiir la leeyihiin qowlaysato gudaha ka jirta waxa uu sheegay in dilku uuna u muuqanin inay siyaasadii ka dambeysay master law waxa uu ahaa tafaftiraha ming pow oo ah wargeys lagu yaqaano warbixinnada baadhista ku salaysan iyo wararka waaweyn ku saabsan dalweynaha shiinaha
dalalka kuuriyada koonfureed iyo jabaan ayaa arbacada maanta ah ka wada xaajoonaya kulan heer wasiiro oo isugu yimaadeen sidii ay u wanaajin lahaayeen xiriirka labada dal ee madmadowga uu soo kala dhexgalay kulanka labada wasiir ku-xigeen ayaa ah kii heerkiisa ugu sarreeyay oo labada dal ay wada yeeshaan muddo bilo ah xiriirka labada dal ee qaaradda aasiya kuwooda ugu awooda badan ayaa waxa uu gaabisu noqday kadib markii dalka kuuriyada koonfureed uusan u riyaaqin sida dalka jabaan uusan ugu cudurdaarin ama cudurdaar ugu bixinin wixii boqortooyadii jabaan ay horey u samaysay saraakiil jabaan ah ayaa waxa ay sheegeen in kulanka looga faa'iidaysan doono sidii loo qorsheyn lahaa shir madaxeed labada dal dhex mara madaxweynaha kuuriyada koonfureed park winhay ayaa iyadu horey waxay u diiday in ay la kulanto ra-iisul wasaaraha jabaan shinzo abe ilaa iyo uu qaado tallaabooyin iyagu uu xiriir ku wanaajinayo labada dal ayaa waxaa kulankooda uu heerkiisu sarreeyo ay yeesheen aan ku celiya halkaasi labada dal ayaa kulan uu heerkiisu sarreeyo aanan yeelan ilaa iyo bishii diseembar ee sanadkii tagi markii ra-iisul wasaaraha jabaan uu booqday qubuuro ku yaala magaalada tokiyo si uu u soo sharfo dad horey dagaalkii ay jabaan la gashay ugu dhintay kuwaasoo ay ku jireen qaar dembiyo dagaal loo haysto
halkaad wararkaasi kala socotaanna waa idaacadda v o a oo idinkaga manaysa magaalada washington galab wanaagsan mar kale dhegaystayaal afhayeenka ciidamada howlgallada midooda afrika ee amisom ayaa ku tilmaamay wax laga xumaado askari ka tirsan ciidamada howlgalka amisom ee dalka burundi oo dhowaan sheegay inaysan dhab ka ahayn madaxda amisom inay xididada u siibaan ururka al-shabaab waxaa kaloo ka hadlay afhayeenka amisom waxaa uga qorshaysan in ciidamada iyo kuwa dowladda in ciidamada amisom iyo kuwa dowladda soomaaliya degmooyinka al-shabaab lagala wareegay waxa ay ka qaban karaan saare cabdi axmed ayaa khadka telefoonka magaalada muqdisho kula xidhiirtay cali aadan xaamuud oo ah fayeenka amisom waxayna ugu horreyntii weydiisay sida ay uga warhayaan askarigan ka tirsan ciidamada amisom ee warbaahinta la hadlay waan ka xumahay askarigaasi inuu midloo ciidankan amisom taba kuma jiro waa sheeganayaan waxaan sidaa u leeyahay ciidanka amisom dhammaantood waxay horta soo maraan tababar aan loogu sheegayo ujeedada laga leeyahay soomaaliya wuxuu askariga shaqadiisu ay tahay nidaamka lagu shaqeynayo iyo siyaabooyin badan oo loo tababarna waa jiraan laakiin waxaan u malaynayaa fikraddaasi fikradda aad aan uga xumaanay weeyaan waxa uu sheegay askarigaasi in dhaqaale fara badan ee ciidamada howlgalka amisom uu ka soo galo sidaasi la-aligeedna aysan doonayn in al-shabaab ay meesha ka saaraan haddii ay dhacdo inay meesha ka saaraan dhaqaalaha mushaaraad iyo gunooyinka kasoo galaya ee guud ahaanba baabi'i karaan marka waxaad leedahay arrinkaas waxba kama jiraan waa arrintaasi wax maskaxda galaya maaha waxba kama jiraan anu uma malaynayaba ninkaasi inuu askari ciidanka ka tirsanaa uu yahay haduuna jiranayn ma jirtaa in dhaqaal ahaan ciidamada amisom ay qaataan lacag ku dhadhow kun iyo dhowr boqol oo dollar marka loo eegana ka mushaaraad badan ciidamada dowladda soomaaliya ee kuwa milatariga waa laba arrimid oo laisbarbar dhigi karayn mid waa ciidan caalamiya amba ururka africa ka socda mandate caalamiya ku jooga dowladda soomaaliya ciidamadeedu waxay qaataan iyo nolosha ay ku nool yihiin waan jecel lahay inaa horumar ay gaadho maanta laakiin waxaan la sheegayo waa arrin aad aan uga xumaanay weeyaan degmooyin ayaa gacmihiina kusoo dhacay oo ciidamada howlgalka amisom iyo kuwa dowladda soomaaliyaba ay la wareegeen kuwo kalena weli gacanta al-shabaab ayay ku jiraan gobolada koonfurta qaarkood marka maxaa idinkaga qorsheysan goboladaasi ama degmooyinka ku jira gacanta al-shabaab
qorshaha iyagu waa cad yahay qorshaha iyagu sanadkan waxaan rajeynaynaa in sanad horumar leh sanad nabadgelyo leh sanad caafimaad shacabka soomaaliyeed u leh waxaan doonaynaa dhammaan meelaha aan qab joogno inaan nabadooda xaafirino halka aan doonayno inaan gaadhnana inaan ka war saarno wixii nabadda soomaaliya ka horjeeda waa tahay afayeena waxaa jirta in qaar ka mida dadka shacabka ee degan goobaha lagala wareega al-shabaab ay marka hore sheegaan in nabadgelyo noocee doontaaba ha ahaatee ay haystaan dadka rayidka marka ciidamada dowladda iyo kuwa kale howlgalka aamisom ay la wareegaana ay timaado ammaan darro ay ka mid tahay qaraxyada ayaga lala beegsanayo saameyn ku yeesha marka maxaa idinkaga qorshaysan amniga deegaanada aad gacanta ku dhigtaan
qorshaha iyagu horta waa ku wada jira waa ku ay dowladda federaalka soomaaliya ay uhorseedayso annaguna aan ku taageerayno sida ugu caqli badan waxaan jecelnahay shacabka soomaaliyeed meel kasta ay joogaan khaasatan meelaha cadowga laga qabsaday waxaan jecelnahay inay halkaasi nabad tii ay haysteen tuka qurux badan inay helaan tuka caafimaad badan tuka horumar badan tu waayeel iyo ilmaba lagu raaxaysto waxaan rajaynaynaa inaa shacabka soomaaliyeed halkiisii uu kusoo noqdo soomaaliya soo toosto waan garanaynaa dhibaatooyinka barkood inay jiraan waxaan u yeedhaynaa gargaar wixii noo geysanayo ee caalamka ka socda hadday n g o yaal tahay iyo international community-ga wixii u gargaaraya soomaaliya aad bay maxaa layidhahaa meelaha barkood dowladda turkiya way timid u n ka xubno ka socda way yimaadeen howlu wallahi si fiican bay u socdaan nabadgelyada mar ay kaga rayn doonto sidanaa wadno ma jirta baan u malaynaya laakiin nabadgelyada ugu weyne waxay ku jirtaa gacanta shacabka soomaaliyeed waa tahay dad badan xasaasiya durbaba waxa ay ka muujinayaan ciidamada etoobiya ee howlgalka amisom iyagu qaybta ka ah marka sidee bay ee ciidamada etoobiya ula xisaabtamaysa amisom haddayba dhacaan xadgudubyo ka dhana ee xuquuqda aadanaha ama dadka rayidka haddiiba ay geystaan shacabka waxaa jirtaa in fikrado gaara ka haysta ciidamada etoobiya laakiin ciidamada etoobiya markay xuduudkooga soo dhaafeen waxay yihiin ciidamada amisom xisaab gaara oo dowlad kasta magaceeda iyo sharafteedaba taaban doonaa waa jirtaa haddii xadgudub kale laga sheegto shacabka soomaaliyeed waxaan xasuusinayaa inay dowladda federaalka ee soomaaliyeed ay u baahan tahay maanta wadajir lagu gaadho horta nabadda horumarkuna waa iska imanayaa haddii ilaaha yidhaaho
kaasi waxa uu ahaa kolonel cali aadan xaamud afayeenka ciidamada midooda afrika ee amisom oo khadka telefoonka magaalada muqdisho ugu warramaya wariyaheenna zahre cabdi axmed
galab wanaagsan dadkana dhegaysanaya waxaad nagala socotaan v o a washington wasiirka howlaha guud ee somalilan cabdirasaaq khaliif axmed ayaa waxa uu soo saaray dhowaantan amaro uu dowladda hoose kaga joojinayo qorsheynta magaalooyinka beeraha iyo weliba sharciyeenta dhulka haddaba arinkaasi waxaa ka hor yimid qaar ka mida dowladaha hoose oo ku gacan seeray islamarkaana go-aankaasi ku tilmaamay midaanan sharciga waafaqsanayn inuu yahay ku-xigeenka duqa magaalada hargeysa cabdicasiis maxamed xaashi ayaa waxa uu u waramay waryahayaga magaalada hargeysa ismaaciil xuseen farjar waxaan ku qoosannay waa wareegtadaasi waa midaan sharciga waafaqsanayn mana jirto mana shaqaynayso marka maxaad ula jeeda markaad leedahay sharci ma waafaqsana waxaan uga jeedaa wareegtada wuxuu yidhi waxaan tix raacayaa wareegtada madaxweynaha ka waxaan ku hayaa qodobadii sida uu sheegaya dastuurka jamhuuriyadda somalilan qodobka boqoliyo tobnaad qodobka boqoliyo koobiyo tobnaad qodobka boqoliyo labiyo tobnaad fikradiisa labiyo tobnaad ta saddexaad waxa ay sheegaysaa waxaasoo dhammi waxay sheegayaane dastuurka qaranku sheegayaa shaqadeeda iyo waajibaadka saaran gowla deegaanada sida uu sheegayo xeer number oo ah xeerka ismaamulka gobolada iyo degmooyinka waxa uu sheegayaa qodobka saddex iyo afartanaad qodobka labaad qodobka toddobiyo soddonaad qodobka siddeed iyo lixdanaad waxay wada sheegayaan dhammaantood awoodaha iyo shaqada gooladeegaanada la doorto waxaa jiroo kale xeerka xeer namber ka dhulka qodobka afraad ka shanaad ka sideedaad ka koowaad ka koob iyo soddonaad mid walbana waxa uu sheegayaa shaqadeeda waxa aan leeyahay wasiirka waxaasoo dhammi waa sharci u yaalla dalka waa sharci u yaalla dastuuriyadda somalilan saddexdaa kaad iyo iyo dastuurkuba waxa ay sheegayaan ayaanu ku shaqaynaynaa waxaasuu wasiirkuna wasiir ku yahay annaguna aanu ku nahay xildhibaano iyo maayiro iyo maayiro ku-xigeenaba shaqadayadi way soconaysaa golodeegaankina shaqadiisiibuu wataa shaqadayadina si fiican buu u socotaa waanay soconaysaa waxa kaloon halkan ka hambalyanaya madaxweynaha somalilan axmed maxamed maxamuud aadan waxaa leeya waanu ku dhaqmaynaa taa adigu aad soo qortay kala dubaanu leenahay wasiirka digreetada madaxweynaha iyo taadu isma waafaqsana ta madaxweynuhu waxay ka hadlaysaa in la ilaaliyo hantida m- guryaha dowladda dhulka shacabka waxa xeerna barsabatin sheegaya dhulka shacabka in uu mas-uul ka yahay howlaha guud ee qaranka mas-uulgoyin laakiin inta kale annagaa ka mas-uula tusaale ahaan wasiirku wuxuu daliishanaya isla xeerkana tidhi ma waafaqsana hadalka wasiirku oo arrimo badan buu ka hadlaya oo leeyahay arrimaha waxaa le wasaaradda howlaha guud ma waxaad leedahay arrimaha uu ka hadlay in tusaale ahaan annaga ma aha kuwo sharci ku jira Een, waxaan leeyahay horta sharciga waxaan wasiirka leeyahay sharciga annaguba sharcigi baanu halkan ku haynaa waxaan leeyahay haddii uu wasiirku dhinacuun ka istaaga sharciga oonuu sharciga qo- hal qodob uu ka istaago tees wuxuu yeelanayaa arrin weji kale haddii qodobadii oo dhan la wada dhammaystirana wuxuu yeelanayaa weji marka iminka ma joojiseen shaqadii tusaale ahaan wasiirku wuxuu amar ku bixiyey tusaale ahaan in la joojiyo qorshaynta guud ee magaalooyinka qorshaynta een, beeraha een, iyo danta guud arrimaha weli ma joojiseen mise idinka shaqadiina way socotaa annagu maanaan joojin shaqadeedii way socotaa waanay soconaysaa wax hor istaagayaana ma jiro sharciyuunbaa sharci lagu hor istaagaa shaqadeedii waanu wadnaa waanay socotaa waanay shaqaynaysaa qorshihiina waanu wadnaa Een, laakiin haddaan ku weydiiyo eh, mar haddii wasiirku wuxuu matalaya dee xukuumaddii dhexe uu ka tirsan yahay idinkuna dowladihii hoose aad tihiin een, arrintu haddii ay sidan u cakiran tahay xaggee wax uga dhaqa maxaa xal u aragta adigu xalka waxaan u arkaa in sharci la yskugu yimaado sharci baa lagu wada hadlayaa marka laga yimaado een, khilaafkan idin dhexeeya ninka iyo wasiirka howlaha guud een, eh, waxaad eh, mas-uulka tihiin een, magaaladii hargeysa waxaan aad laydinku dhalila habkaad u maamushaan dhulka danta guud ee aad ka qaataan dadka kale waxaa la yidhaha dhulkaasi gacmo dad ayuu ku dambeeyaa halkay ahayd in laga dhiso iskuullo ama goobo waxbar een, goobo caafimaad ama wax la midoo dan guuda dhaliilaha noocaas sidaad u aragtaa maxaad ugu jawaabi lahayd dadweynihii soo doortay waxaanu u maamulnaa horta walaal danguud marka la yidhaahdo danguud ismaaciilow waa waa wax dadku ay wada leeyihiin magaca sidaad kaga dhawaajisay waxa aanu samaynaa dantan guud waxa laga sameeyaa cusbitaaladii waxa laga sameeyaa amsiyaashyadii waxa laga sameeyaa garoommadii waxa laga sameeyaa wax allaale iyo waxa dadku ay leeyihiin caamka oo dhana waxa aad jirta oo aanu koobiyadii haynaa intaasoo meelood oonu ku wareejinay danguud intaasoo garoonoo danguud oonu samaynay oonu wasaaradaha ku wareejinay waxa- waxaanu ku samaynaa waxa dadku looga maarmi waayo ee marka haddii la- marka haddii aad bogteen haddii laidinkala xisaabtamo la yidhahdo saad u bixisaan ina ina caddaysaan diyaar baanu nay waa mas-uuliyadana saaran kitaab baanu gacanta u saarnay dadku waa dadkayagii dalku waa dalkayagii waxaa naga haysa leexejeclo hadday danguutay iyo hadday mid kala tayba hadday dhulkatay hadday shaqadatay annagay dadku noo doorteen cadceed baa naloo taagnaa dhaxan baa naloo taagnaa kiyuu baa naloo galay qarankaana doortay kitaab baanu gacanta saarnay waxaanu kitaab gacanta ugu saarnay dadka iyo dalka iyo diintaba inaanu daacad u noqonayno
waa hagaagkaasi waxa uu ahaa ku-xigeenka duqa magaalada hargeysa isma- waa cabdicasiis maxamed xaashi oo u waramaya waryahayaga magaalada hargeysa ismaaciil xuseen farjar
galab wanaagsan mar kale dhegaystayaal weli waxaad la socotaan v o a washington haatanna waxaad kusoo dhawaataan xubintii dooda gaaban waxaa inoo haya wariyaheenna maxamed colaad xasan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada mar kale iyo xubinteennii dooda gaaban tan iyo markii ay burburtay dowladdii dhexe sannadkii kii soomaaliya waxay gashay colaad ku salaysnayd qabiil oo ay hurinayeen hogaamiye kooxeedyo loolanka siyaasadeed iyo sadbursiga ayaa gaaray heer wadiiqa kasta loo maro waxaa sannadihii ugu dambeeyey soomaaliya ka jiray dagaal ku salaysan dhinaca diinta oo u dhexeeyey al-shabaab iyo soomaalida aragti ahaan ku khilaafsan mabda'ooda xagjirnimo xilli soomaaliya laga dareemayo bislaansho siyaasadeed iyo bidhaanta dowladnimo ayaa waxaa dhinaca kale soo baxaya khilaaf ku salaysan dhinaca federaalka oo si saxa aan weli loo fahamsanayn waxaa dhowaan maamul looga shidaal qaadanayo nidaamka federaalka looga dhawaaqay magaalada baydhabo mid kalena waxaa looga dhawaaqay degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose gobolada maamulada looga dhawaaqay ayaa waxaa ka taliya maamullo ku meel gaar ah oo ay dowladda soomaaliya aqoonsan tahay haddaba ma la dhihi karaa nidaamka federaalka ah waxa uu xambaarsan yahay khilaaf dhinaca dhulka iyo xuduudaha ah oo soomaaliya ay gasho waa qodobka doodeena gaaban ee maanta waxay dhex maraysaa ex xildhibaan cabdulqaadir cusmaan cali shido oo ku sugan magaalada muqdisho iyo xildhibaan aweys cabdulaahi ibraahim oo ah xogayaha guddiga arrimaha dibadda ee baarlamaanka soomaaliya kuna sugan magaalada baydhabo waxaa ku horeynaya xildhibaan shido markii dowladdii dhexe ay burburtay soomaaliya waxaa ka bilowday colaado ba-an oo dhibaato badan keenay qax baa bilowday saasaan colaadna hadda ilaa iyo hadda way ka socdaan hadda markaan tusaale ahaan usoo qaato gobolka shabeelle ah hoose oo hadda shalay ilaa udambeysa dagaalaa ka socday baydhabo laba gobol ayaa taallo hadda lix gobol iyo saddex gobol shalayna iyo daraadna waxaan maqlayay shabeellaha dhexe iyo shabeellaha hoosa dastuur loo ansixiyey madaxweynehi madaxweyne ku-xigeen baa loo sameeyey degaan iyo hadda iyo qoradkan waxaad moodaa in wax la boobayo inuu yahay run ahaantii wa- wa- waa gartay waa kugu soo noqonaya qodobada dastuurkii waa noo sharxi doontaa waa kugu soo noqonaya waxaan rabaa inaan siiyo een, aweys baan siinaya xildhibaan aweys Ah, bismi illahi raxmaan raxiim Ehm, ummadda iyo bulshada waxaa ku kalifay federalismka inay badbaado ay ka raadiyaan duruufo jiray wax kasta baahi baa keenta kalsooni dara baa meesha ka dhalatay sida warbixintaadi aad ku sheegtay burburkii kadib jabhadaha abuurmay jabhadihii maaragtay boob iyo nimba ninkuu ka xoog badan yahay inuu riixo in laisdilo in laisdhaco waxyaaba badan baa bilowday tii waxay keentay ama ay sii abuurtayba in dadkii ay isku kalsoonaan waayaan oo qabaa'il ay noqdaan sidaa ogtahay hadda systemka wax lagu qaybsado xataa waa system qabali ah ilaa hadda nidaam xisbiyadeed iyo nidaam maaragtay xisbiya siyaasadeed kama jiro wadankii marka arrimaha dhan iyo kuwo kale is urursaday waxay keeneen kalsooni daro iyo dadkii inay badbaado ay moodaan in systemka federaaliga ay ku dhammaan taasaa keentay constitutionkiina qodobkiisa koowaad in lagu qoro Wa- wa- laakiin wa- aniga ka- xildhibaan ahaan waxaan leeyahay arrinkaa keliya kuma filna in la dhaho waa jamhuuriyad federaali ah waxay u baahan tahay in la dhaqangeliyo qaabkee loo dhaqangelinaa in dowladda ama xukuumadaha waqtigaasi taagan ee, leading position ay qaataan oo ay tagaan ummadii ay hegaan qaabkay wax u rabaan ay caddeeyaan waqtiga saxda ahna interventionka ama faragelinta ay sameeyaan marka haddii taas aynan dhicin confusionkan iyo wareerkan iyo waxyaabaha keena waa meesha waxaa ka maqan xukuumaddii ama policy-gii ama dowladdii hagi lahayd barnaamijka Wa- federalismka wa- waa gartay waa kugu soo noqonaya xildhibaane Een, xildhibaan shidaan siinaya xildhibaan shida waxaad soo hadal qaaday in een, laga yaabo nidaamka federaalka ah sida hadda wax ku socdaan iyo tusaalooyinka aad soo qaadatay inuu dhaliyo colaad dhul ku salaysan oo haddaba saasaanteedu aad muuqato sida hadalkaad u dhigtay maxaad nooga biirin kartaa oo kale oo dheeriya waa run waay arrintaas oo hadda colaad way keenaysaa sababtoo ah hadda federaalka naftiisa dadku waxay u doonayaan wax kale ma ahayna waxay ahayd isxoog sheegasho iyo iyo iscaburin runtii oo maamul laysku caburiyo ama maamul layskugu xoog sheego si dadkiina deegaanka deganaana ay leeyihiin aniga ama gudoomiye degme ama gudoomiye gobol ha ii noqdo qof deegaanka ah laakiin qof deegaanka kale ka yimid inuu degmadii ama gobolkii uu gudoomiye ka noqdo ama dadka uu maquuliyo awood ugu sheegto ama jaqaad ha noqoto ama xilligiyadii lasoo dhaafo hadda xilligii warlordka ha noqdo xilligii maxkamadaha ha noqdo awood is- is awood sheegasho iyo iscaburin iyo dadka ay u fahmeen in qofka uu xorriyad uu heli karo markii uu gobolkiisa iyo deegaankiisa uu uu maamulo ayaa ayaa ayaa ayaa hortooda federaalka dadka ay u doonayaan runtiina hadda federaalka hadda soomaaliya sidaa hadda ku soconnana waxaad moodaa saansaan colaadeed inuu keeni karo dariiqii lagu dagaalamayo inuu yimaado tusaalehaan haddaan usoo qaato hadda gobolladan hadda aan soo sheego hadda arrinteeda hadda ay taagan tahay oo oo ah lixdan gobol oo hadda ee koonfurta ah midka hadda ka taagan marka lagu daro eh, gobolkan em, em, em, em, shabeellaha dhexe lagu daro toddobada gobol ayaa hadda maanta hadda dhibaato badan hadda ka taagan tahay tan kale en- en, tan hadda bay bay bay dhexdeeda markaan ku leeyahay laba laba saddex gobol iyo lix gobol saddex gobol oo horeyna jagooyinka la yiri en- en, ama madoobe si ku meel gaara laba sana ha u maamulo En- en, haddana baydhabo la leeyahay wax ka jira ma laha heshiiskii dowladda ay gashay iyo international community iyo dowladaha idab waxay go-aansadeen wax ka jira ma laha hadda lix gobol baa meesha ku dhisaa hadii haddii meesha la leeyahay taasa taas taas ayaa waxay keeni kartaa hadda colaad ah in lagu dagaalamo en, saddex gobol iyo lix gobol in lagu dagaalamo labadan gobol oo hadda laleeyahay haddana dadka deegaanka ay leeyihiin anagu en, en, en, ma dooneyna ama ma rabno taa in- intaasoo dhan oo colaad keeni karo goboladii soomaaliyana waxaa laga yaabaa dadna inay yihiin majority dadna inay yihiin dad minority ah oo oo la degan dadkaa la degan dadkii dadka la deganaa waxay leeyihiin annaga xuquuq baan ku leenaha meesha oo annagaa wax maamulayna dadkii majority ah oo deegaanka lahaana waxay leeyihin war annaga deegaanka annagaa ku badan taas waxay keenaysaa colaad weyn waana run waayo soomaaliya saansaano colaadeed baa hadda muuqdo haddaanan dowladdu ayna barnaamij cad oo siyaasadeedna ay ka soo saarin runtii waxaa faraha lala gelaya colaad marle oo hadda dib loogu noqdo waxyaabihii lasoo maray waa waa gartay xildhibaan awees baan siinaya awees adiga ma kuu muuqdaa rajaxumada iyo een, een, een, ar- laga muujinayo arinta federaalka xildhibaanku ka muujinayo
sidaan aan sheegayba haddii dowladda aynan qaadan doorkii ay lahayd dhibka wuu imaan karaa rajaxumada way imaan kartaa weli intaas waxaa ku dheeri ah tusaale ahaan hadda waxaa lasoo qaataa jubba heshiis qaatay oo addis ababa lagu soo gaaray masalan jubba oo kale ma systemka federalismka saas ah federalismka micnihiisa miya in dibadda la aado dibadda lagu soo shiro top down approachka la dhaho ama dusha un wax dadka laga saaro oo saas loo dhiso oo bulshadii consultation iyo iyo si tartiiba waxaan loo soo dhisin kor laga imaado federalismka masaasa waxyaabaha qaladka waxaa ka mid ah in xukuumaddii ama dowladdii guud ahaan ay noqoto mid reaction un samaynayso rado ficil wixii markaasi dhac un ka jawaabayso oo aynan noqon mid maaragtay si proactive ah u fikirto oo waxaasaa dhici kara haddii me rebel faragelin aan la samayn haddii aan la eegin taa waxyaabaha keeni kara jahwareerkay ka mid tahay positionkii hogaameed looga baahnaana dowladda qaado aad iyo aadaa umahadsantihiin labadiinaba waa idinkaga mahad celinaynaa wakhtigiina qaaliga ah intaa ayaan dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinteenna dooda gaaban ee toddobaadkan waxayna dhex maraysay ex xildhibaan cabdulqaadir cismaan cali shido oo ku sugan magaalada muqdisho iyo xildhibaan aweys cabdulaahi ibraahim oo ku sugan magaalada baydhabo inta aan dood middan la mida ku kulmayno dhegaystayaal waa maxamed colaad xasan oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo
aad iyo aad buu mahadsanyay maxamed colaad xasan oo nala socodsiinaya xubintaasi dooda gaaban haatana dhinacii sugaanta aan soo qabto heestii xalaawatu lows iyo fannaankii nimcaan hilaac
Thank you.
galab wanaagsan dadkana dhegaysanaya waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o eda qaybaha dambe idaacaddayada waxaaad ku maqli doontaan fanaaniinta oo weli u barordiiqaya kana tacsiyeynaya geeridii naxdinta lahayd ee ku timid fanaankii maxamed suleybaan tubeec sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha iyo qodobo kale dabcan kaalimihii heeso ayaanan iyaguna meesha ka marnayn hase yeeshee marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida oo aan mar kale idiinsoo ko koobno
saraakiil reer maleeshiya ayaa diiday eedeyn loo jeediyey oo aynay bixiyeen warar aan iswaafaqsanayn oo ku saabsan dayuurad ay saarnaayeen laba boqol iyo sagaaliyo soddon qof oo lala yahay maalintii shanaad wasiirka gaadiidka seri hishaamudiin ayaa sheegay in dalka maleeshiya uu la tacaalayo xaalad aanu horay u arag islamarkaasna uu samayn doono wixii awoodiisa ah si loo helo dayuuradii shirkadda maleeshiya airlines ee la waayey sabtidii toddobaadkan shir jaraa'id oo uu qabtay arbacadii maanta ayaa wasiirku sheegay in labiyo afartan markab iyo sagaaliyo soddon dayuuradood oo ka kala socda labiyo toban dal ay qayb ka yihiin baadhista aana ilaa iyo hadda waxba ka soo naasacadaanin dhulka wax laga baadhayo ayaa hadda la gaadhsiiyey konton kun oo kilomitir madaxweynaha dalka maraykanka barack obama ayaa ku marti qaaday aqalka cad ee wadankan in ra-iisul wasaaraha ku-meelgaarka ee dalka ukrein iyagoo ka wada xaajooday aragtida ruushka iyo reer galbeedka ee gobolka kremiya ee dalka ukrein kulanka waxa uu noqonayaa kii ugu horreeyey ee madaxweynuhu uu la qaatay ra-iisul wasaaraha ku-meelgaarka ee ukrein arzenig iyo tazank waxaana looga gol leeyahay in hoosta looga xariiqo taageerada maraykanka ee dowladda cusub ee ukrein ay siinaysiiyo dadkeeda booliiska dalka hong kong ayaa sheegay inay xidheen sagaal qof oo lala xidhiirinayo weerar daran oo lagu qaaday tafaftiro wargeys kevin low ayaa waxaa dhaawacyo daran ay ka soo gaadheen laabta iyo lugaha kadib markii nini uu ku weeraray faas hilbaha lagu jarjaro madaxa booliiska andi sing ayaa arbacada maanta sheegay in maamulka dhulweynaha shiinuhu u xidhay laba nin halka booliiska hong kongna u xidhay toddoba kale dalalka kuuriyada koonfureed iyo jabaan ayaa arbacada maanta ah waxa ay wada yeesheen wadahadal heer wasiiro ku-xigeenno ah si ay u wanaajiyaan xiriirka labada dal ee madmadowga uu soo kala dhexgalay kulanka labada wasiir ku-xigeen ayaa waxa uu ahaa mid heerkiisii ugu sarreeyey ah oo labada dal ay wada yeeshaan muddo laba bilood muddo bilooyina xiriirka labada dal ee qaaradda aasiya ku awooda badan ayaa waxa uu gaabis noqday kadib markii dalka kuuriyada koonfureed aanu u riyaaqin sida dalka jabaan uusa cudurdaarka uga bixinin wixii boqortooyadii jabaan ee horay u sameysay saraakiisha reer jabaan ayaa waxa ay sheegeen in kulankan looga faa'iidaysan doono sidii loo qorsheyn lahaa shir madaxeed labada dal dhex mara
halkaad wararkaasi kala socotaanna waa v o a washington galab wanaagsan mar kale dhegaystayaal sida warkaba aad ku maqlayseen shalay iyo xalayba aad ku maqasheen waxaa magaalada ravensburg ee dalka jarmalka shalay ku geeriyooday fanaankii soomaaliyeed ee maxamed suleybaan tubec ciibaha u naxariistay maxamed suleybaan tubec waxa uu ahaa saddex iyo toddobaatan jir maxamed suleybaan tubec waxa uu ka mid ahaa fanaaniinta doorka weyn ku lahaa fanka soomaaliya waxaa idaacadayadii shalay aad ku dhagaysateen fanaaniinta axmed suleybaan bide jaamac suleymaan oo ay marxuumka walaalo ahaayeen axmed naaji sacad iyo xasan aadan samatar oo ka tacsiyeeyey geeridii fanaanka haatanna waxaad ku soo dhowaataan qaybtan oo fanaaniinta hibe maxamed siciid xarawe iyo weliba qaar kale oo jooga muqdisho iyo waqooyiga ameerika ay kaga tacsiyenayaan geeridii ku timid fanaanka maxamed suleybaan tubec ibraahim xasan daandurey ayaana isugu kaaya soo dubariday warbixintan
ajibe ajibe awayo ayaane caqligaad xanaysa caasidaagin caliyo carahoodan ku yaalno fanaanada caanka ah hibo maxamed hibanuura oo ay maxamed suleybaan tubeec allaha u naxariistay ka wada tirsanaa jireen fanaaniintii hoballada waaberi ayaa waxay ka hadlaysaa doorkiisii fanka ummadda soomaalida siday u dhan tahay ayaa wada qirtay oo boqorka codka ula baxday oo cod inta dadka ummaddu ka taqaano un baan ka aqaana waa xaqiiq ninkaasi wuxuu ahaa nin edad badan nin askaaban nin aan weligii dhacda qofna ula tegin yacni nin aada u dembi necab oo gooljoogab u ahaa nin wanaagsan oo aan dadka dembi ka gelin oo aan dhacdhicin oon cid caayin oo cid xumayna u ahaa maanta ilaahay siguu hortegay inaa lilah wa inaa ilayhi raajicuun ilaahay waxaan uga baryaynaa in ilaahay jannada fadroosa sidii yadkan ummadda uga jeclayd ilaahay inuu u dembi dhaafo oo akhrana looga jeclaado waxaa kaloon ku hayaa war farxada waxaan la hadlayay wasiirka warfaafinta mar alla marka aan la hadlayay bay ka waran nabad wuxuu yiri war farxad laan ku hayaa gubnays waan soo qaadaynaa maxamed seedadan ayaan soo qaadaynaa keenaynaa xabarka lagu aasaya farxad baan la kala dhacay arrin taasna bishaaran ugu hayaa ummadda soomaalida waa isu soo noqonaynahayba adiga siciid maxamed xarowo maxamed saleebaan aad ayaad isu tiqiineen maxaa iga sheegi karaysaa akhlaaqdiisa iyo taariikhdiisii fanka daabey inaa lilaahi waa inaa ilayhi raajicuun horta waxaan kuu sheegayaa siba intaas ay ka sheegtay midna been kaba aha kulligood hun bay ka sheegtay meeshaas waxaan kaloo kuu sheegayaa shiyarkii badnaa oo waaweyne oo hobayada waa beri magacooda ku taagnaa mid ah ayaa meeshaas ku baxay waxaa weeye ninkii maxamed saleemaan wuxuu ahaa ninka dee wax kale kaaga sheegi maayo waa sidii hibo ay kugu sheegtay codkiisa soomaalida ula baxday boqorkii cod umarada codkana magoogay ula baxeen marka labada tiirba waa baxeen waxaan ogahay mararka qaarkood hadduu doono waa shaaciran jiray oo dadka waa ka qasan jiray hadduu doonana wuxuu ahaa nin iska aamusan oo aan cidna la hadlin oo aan qofna caayayn hadduu doonana waa ka qasan jiray dadka agu sidaas baan u aqaaniy maxamed salaamaad fanaanyo badan baa banaanka lagu aasay guul bay noo tahay haddii xabar rakiban oo xabar lagu aasay waxaad ka mid tahay muusikiistayaasha waaweyn ee caanka ah ee aad loo yaqaano ee soomaaliya ma xasuusataa heesihiisii ee qaar aad u garaacday ama kugu soo noqnoqonaya maskaxdaada si fiican waxaan u garaacay baa ka jira iidhaga duglow baan u garaacay waxaan u garaacay rawaadii aabbahay ka sameeyey adigaan u garaacay heesii ku jiray waxaan u garaacay hadaa la kuugoo yahay heesta la yidhahdo wakti daasu qaadayay waqti oo dhul oo maso oo ugu horreysay waxaan ka qaaday meel ciidanka xoogga dalku oo dableyda iyo aan ahayn kuwa ku xiga xalfadayaasha iyo saraakiisha meel ay ku sirsan yihiin
dhalinyaro intaan ahay ha isoo dhaweynine waxaan ii dhammaynay sharaftayda dhagaxayo araggabaa hibo maxamed hibo nuura waxaan xasuustaa heesta gobonnimo inaad wada qaadeen allah u naxariistee maxamed suleebaan tubeec heestaa keliyaan wada qaadnay heestaana markii la qaadnay ugu yidhi maxamed salamaan oo boqorkii codka ah oon hibe maxamed oon weli gaadhin mustawihiisa isaga una dhoweyn la yidhi la qaad farxadda ugu weyn bay ahayd roogada dhulkeena ahayd de waxa lagu farxo awrka awrka ka horeeya marka ee lagu xidhiidiyo yacni dadka arkaya way ku farxaan waxay aan awrkaasi socod fiican buu socon doonaa anigana fanaaniintii oo dhan baa ku faraxsay marka maxamed isaga ay doortay anigu markaa dhowr sanaadood fanaanadaha isagaa yidhi ciidantaas ay laqaadisay nuura laqaadisay markaas farxad iga weynay ka jireen maxamed salamaan oo boqorkii codka aala hersay oon markii horena boqoradii codka la soo heesay bilowgaygiiba oo magool ahayd oon gacala gacala la qaaday oo weliba marka magool baa si cusba la qaaday marka dee waxa weeyaan dadkaas soomaala ula baxday annaguna kuwaa ku soo hiranay ee fankana jeclaysiiyey ee ku dayanna bay ahaayeen labadaba naxariistii janna allah ka waraabiyo warka nuxurka ugu farxadda badan aan maanta ka wada hadlayna daandurayo waxa weeye maxamed salamaan in xamar lagu aasayo waa gartay godadada dhulkeennu habeenkay gilgilatee guddidii heshiise golaatoorad deertare taladay ku gooyeen ama geeri aakhiro ama guusha nololeed wixii u geeyey wixii u geeyey gabadhyay bal ii sheeg gabadhay baad ii
cabdijabbaar alkhaliiji oo ka mid a fanaaniinta soomaaliyeed oo ku nool magaalada toronto ee dalka kanada ayaa ka mid a fanaaniinta ka tiraanyoonaya gerida fanaanka maxamed suleymaan waxaan tacsiib iyo tiiraayo u dirayaa fanaankeenna ilaahay naxariistii jannaha siiye maxamed saleebaan ehelkii uu ka geeriyooday iyo dhammaanba dacda suugaanta iyo ummadda soomaaliyeed meelay joogaanba waxaan la samariyey maan isagana ilaahay waxaan uga baryayaa jannadii fardowsa cabdijabbaar alkhaliiji adigu intee leeg ayaad istaqiinan allah u naxariistay maxamed suleymaan tubec maxamed salaadaan tubeca horta de waxa weeyaan dad ahaan dad isku dhowmanihin laakiin macalinkeyga wuu ahaa runtii fanaan weyn oo aan la shaqeeyana wuu ahaa dhowr goobood aan isugu nimi hadda carabta taa waan isugu nimi adiba koreya wadankii waan isugu nimi marka doorkii ugu dambeeya wadanka tegayay markuu jabuuti aadayay ay ay uu ka dhigayay shooga ka hor baan isugu nimi hargeysa ku kulanay noqoto waxaan ugu soo birtay haatan deeqo bilan oo iyaduna fanaaniinta dhallinyada ah ka mid a waxaan joogaa north america minnesota anigoo ka hadlaya magaca fanaaniinta north america inkastoona nasiib u yeelan inaan la shaqeeyo maxamed salaaban tubeec laakiin he- waxaa lasoo shaqayn jiray adeerka nuurkulan dhuxulow siday og tahay maxay ahayto hibe maxamed oo hobladu waa beri ka tirsanaa Muusikiistayaasha.
batriguu garaaci jiray nuurkulan dhuxulow nasiibna waxaan u yeeshay aniga an- inaa abwaan soomaaliyeed oo maxamed cabdulaahi ciise sangub oo igu soo daray fanka oo oo waxaad moodaa hoblada waa beri inay iiga dhow yihiin fanaaniinta kale oo soomaaliyeed aad iyo aad baan oga naxay kullu nafsi daaqat lmowt ina lillahi wa ina ilayhi raajicuun aad iyo aadaan ugu faraxsanahay maanta in wadanka lagu soo celiyo isaga oo lagu duugo cabdinuur aadan daljir oo ka tirsanaa jiray kooxdii fanaaniinta ee durdur oo in muddo ay isla soo shaqeeyeen marxuumka maxamed suleymaan tubeec ayaa wuxuu nagala soo xiriiray colombus ohio ee dalkan maraykanka naxariistii janna allah siiyo maxamed saleebaan tubeec waa hobol weyn oo dalka soomaaliya aalaba isagoo caan ku ah meel walba aada looga yaqaano n waxaan halkan tacsiib u dirayaa dhammaan caruurtiisa iyo reerkiisa oo dhan siday wada dhan yihiin mar labaadna bulshada soomaaliyeed meel walbo adduunka tacaladiisa ay ka joogaan dhammaan naxariistii janna allah ayaan leeyahay maxamed saleebaan tubeec dadig weyn oo dalka soomaaliya ayuu ka baxay dhammaan bulshadeena soomaaliyeed ayuu naga baxay adigaan dareenkiyo kugu raacay doobo dumar kaba dhammaantood ka daawadaaye daymada urooney daymada urooney ibraahim xasan daanduray aad buu u mahadsan yahay isaga ayaa isugu kaayo soo duburiday soona jeedinaya warbixintaasi ka hadlaysay geeridii naxdinta lahayd ee ku timid ee baha u naxariistay fanaankii maxamed suleymaan tubeec halkaad ka dhegaysanayseena waa v o a washington baarlamaanka dalka libiya ayaa xilkii ka qaaday ra-iisul wasaarihii dalkaasi cali zaydaan arrintan ayaa kusoo beegmasa iyadoo ra-iisul wasaaraha lagu eedeeyey inuu wax ka qaban kari waayey maleeshiyada awoodda badan ee ku sugan bariga dalkaasi wariyaha v o eda and scott ayaa warbixintan noo soo dirtay xuseen barre aadan ayaa soo koobaya afhayeen u hadlay baarlamaanka liibiya ayaa sheegay in baarlamaanku kalsoonida kala noqday ra-iisul wasaare cali zaydaan kadib markii codka kalsoonida loo qaaday waxaana uu sheegay in boqol iyo afar iyo labaatan xildhibaan oo ka mid a boqol iyo afar iyo sagaashanka xildhibaan ee uu baarlamaanku ka kooban yahay ay diideen inay codkii kalsoonida siiyaan ra-iisul wasaare zidaan The General National Assembly has decided to dismiss Mr. Ali Zaidan from his post as prime.
baarlamaanku waxay isku raaceen in xilka laga qaado ra-iisul wasaare zaydaan waxaana si ku meel gaara xilka usii hayn doona wasiirka gaashaandhigga cabdallah alhinni ilaa inta laga soo dooranayo ra-iisul wasaare cusub xildhibaanada baarlamaanka libiya ayaa sheegay in tallaabadan ay qaadeen kadib markii markab shidaal oo laga leeyahay kuuriyada waqooyi uu shidaal ka qaaday xeebaha bariga libiya oo ay maleeshiyaadku maamulaan markabka ayaa ka baxsaday ciidamada badda xukuumadda ra-iisul wasaare zidaan ayaa ku hanjabtay inay diyaaradaha dagaalka u adeegsan doonaan haddii uu markabku isku dayo inuu shidaalka qaado hase haatee faraj mismari oo ka mid a hogaamiyeyaasha maleeshiyaadka hubaysan ayaa sheegay in markabku uu baxay inkastoo rasaas lagu furay تأمين الباخرة عند المياه الإقليمية The tanker was secured and protected by rebel forces while in Libyan waters and until it reached international.
markabkani shidaalka waxaa ilaalinayay jabhadda intii uu biyaha liibiya ku sugnaa ilaa intii uu ka baxayeyna waxaa galbinayay dooniyaha ay leeyihiin jabhaddu markabka ayaa shidaalka ka qaatay dekadda sidra oo ku taalla bariga libiya taasoo ka mid ah saddex dekadood oo ay gacanta ku hayaan maleeshiyaadka awoodda badan ee ku sugan bariga libiya maleeshiyaadka ayaa gacanta ku dhigay dekedahani bariga ku yaala bishii julaay iyaga oo dalbanayay ismaamul hoosaad iyo in saami badan laga siiyo hantida qaranka xukuumadda ayaa sheegtay in toddobaad gudihii ciidamo gaar ah la geyn doono dekedaha ay maamulaan maleeshiyaadka si looga saaro dibna loogu soo celiyo gacanta dowladda aad iyo aad buu mahadsan yahay xuseen barre aadan oo inoo soo koobayey warbixintii wariyaha v o eda ande scott ay inoo soo dirtay
galab wanaagsan dhegaystayaal haatanna kusoo dhowaada barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha waa kan axmed faarax cali daajaah oo nala socodsiiya
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda dhegaystayaal manseyahanadii soomaalidu waanadii ay u jeedin jireen dumarkii u dhaxay waxaa ila qoto dheer gabay uu lahaa saahid qamaano qiimihiisa suugaaneed ka sokow kuwo badan oo ay isku ujeeddo yihiin kaga duwan goorta la tiriyey goobta lagu tiriyey iyo muddada gabadha iyo isagu oori iyo say ay isu ahaayeen taasina dhowaan bay kuu caddaani aan idhaahdo wuxuu ka meermeeraba waa dambe ayuu saahid ku tashaday inuu guursado wuxuu kolba sangaha degme ku hojiyaba marba oday magac dheer wuxuu tamadiyaba dhalaartii dambe ayay tada kaga ibabeeshay inuu doono bilicdeeda awgeed gabadha aslimidabkirey uu u bixin doono gabaatigii buu hormariyey kadibna yaradkiibuu soo tubay markaas buu in loo meheriyo gar u yeeshay maalin heble ayaa lagu ballamay haddii aan la waayin wadaadkii hebel ahaa oo dhowr maalmood ka hor meel heble inuu ku furay laysku waraystay lama waayina wadaadkii la hel labadii kuray ee loo diray iyo isagii oo wada socda ayaa fii dambe reerkii gabadha dhalay u soo hoyday maantii xigtay baa goobtii meherka loo darbay la soo buuxiyey neefafkii la qashay markii la cunayna waxaa la gudagalay dantii aawadeed meesha la isugu yimid dhinac waxaa fadhiya wadaadkii gabadha aabbaheed iyo dhowr adeeradeeda dhinac kale waxaa ka muuqda saahid iyo saddex ay hilba ahaayeenoo madasha u soo raacday dhinaca saddexaadna waxaa ka muuqda gabadha la meherin doono oo dumar kale dhexdooda fadhida la yaabna ma laha oo waadhow ka hor gabadha la meherinayaa iyada ayaa nafteeda mas-uul ka ahayd cidina wakiil kama noqon jirine iyada ayaa wadaadka iyo ninka guursanayaba intay soo hor fadhiisato sheegan jirtay meherka lagu guursanayaa waxa uu yahay iyo inta uu la eg yahay haddii ay wax tiro badan sheegato ninka guursanayaa wuu diidi jiray iyaduna wixii ay sheegatay ayay ku adkaysan jirtay wadaadka iyo xigtada kale ee goobta ku sugan ayaa dhexdhexaadin jiray meeshaba in lagu kala tago iyada oo qarka loo saaran yahay ayay gabadhu xoolihii hore ee ay ku dheganayd wax ka yar ku raalliyi jirtay kolkaas buu ninkuna ogolaan jiray dabadeedna howlihii meherka intii ka dhimanayd ayuu wadaadku ebyi jiray ha yeeshee asli midabkarey maalintii uu saahid guursanayay cayn meher iyo tiradiisa toona laguma wada hadlin sidii aan gabaatigii iyo yaradkiiba loogu wada hadlin wax waliba sidii uu gabyaagu u jeclaa ayay u dhaceen waase siday ahaan jirtae walaadkii ayaa damcay inanta hor fadhida ee haddeer uu meherinteeda ka faraxashay inuu waaniyo una sheego saygeeda cusub waxaa kala gudboon iyo siyaaraha inay kula dhaqanto laga rabo arrintaas kolkuu u hog badayna saahid baa ka dhex galayoo inta gacanta uga baaqay wixii uu maaganaaba ka joojiyey wuxuu ku yidhi sheekhow goobta hawshii wadaadnimo ee aad u timid ma dhammaysatay mase waxaa jira shareeco ahaan wax kuu qabyo ah oo meherka iyo guntamidiisa kaaga harsan wadaadkii oo su-aasha ka yaaban ayaa yidhi maya eebba mahadi ha ka gaadhee hawshii meherku waa inoo idishahay waxaanse u hogbaday wuxuun waana ah inaan gabadha ku idhaahdo kolkaas buu saahid yidhi haddaba haddii ay sidaa tahay wadaadow adigu taadii gudatee aniga ii daa wixii waana ah oo gabadha lagu odhan lahaa isla goobtaas ayuu saahid ka tiriyey gabayadiisa inta la hayo kuwa ugu culus inuu ka mid yahay gabayga loo haysto waa gabayga gabadhii haddeer meherku ugu dhacay uu ugu faahfaahiyey waxyaabihii uu jeclaa inay ku tilmaanaato iyo dabeecadaha qaarka uusan ugu dulqaadan doonin si toosa intuu gabadhii ugu halqabsado ayuu ararta ugu sheegayaa dhul tolol iyo degmooyin wixii uu u ilaala tegay intii uu xiradoonka ahaa wuxuu ogeysiinayaa hablo ciiddaasa oo uu la kulmay inuu iyada ka doortay quruxda qiimiga loogu sheegay iyo qoyska ay ka dhalatayna uu ugu xishay sidaa awgeedna uu gar ugu leeyahay erayada uu ku odhan doono inay dhab u weerayso qayb arartaas ka mida ayuu ku yidhi afka ugunti iyo adari iyo nimanka iimeeya isaxaaqa irdaha maalinguur ururta reer kooshin abasguul bartida reer garaad ama raweyntooda ooliga magaalooyinkiiyo ararta buuhoodle ilig iyo awaare iyo jeed iranka ceeldhiinle intaasoon ilaalada marshoon dumarka eegayay asli midabkileeyay haddaan adiga kaa doortay oo aan anfiyey naago kale odayna kuu raacay arday iyo sidii macallin baan kuu afbarayaaye naahoy aan alif kuu dhigee qaado orohdayda arartaa kadib ayuu gabayga weyn u galayaa qodob qodob buu gabadha ugu kala dhigdhigayaa wixii uu ku waanin lahaa iyo wixii uu ka waanin lahaa isaga oo ugu horraysiinaya oogadeeda inay dar yeesho aqalkeedana aan uunsiga laga waayin ma udgoona naagaynan gumeed uudna shidan mayne mar haddii ay ubad yeelatana lagaba aayuusiye arwaaxaaga oogada biyaha abad ha moogaanin afka iyo ilkaha rumaga mari oo indhaha kuulo uskag naagle waa nacabnahe yuusan kugu oolin marka xigana wuxuu ku waarinayaa cidda uu isagu ka dhashay inay iska ilaaliso si goldaroolo lagu xanto aanay uga helin kol walbana iyada oo qurux la tiicaysa mooye aan si kale lagu arag haddii arad la guursado tolkay wou abtiriyaaye adyad iyo waxay kuula iman aga barnaagoode afarta hilqadood iyo qaflaas aqalka kuu taalla aradbaxa asliga kuusha iyo qaado agabtaada adigaan ilwaad quruxsanayn yaysan kuu imanin mar kale wuxuu kula dardaarmayaa isaga oo maqan martida reerka soo tamadisa oo inta soo haybsata magaciisa ku timaada inay ka haqabtirto wixii dheef ah oo ay hayso ceeb aanu isagu garabsanna aanay u soo jeedin wuxuu kaloo kula dardaarmayaa dumarka iyo waayeelka ay isaga xigtada dhow yihiin inay u roonaato ducadoodana ay gurubsato haddana wuxuu ku waaninayaa waa u dumaashiyaale ilma adeeradiis inay ka xishooto oo marnaba iyada oo qaylinaysa aanay sina codkeeda u maqal anoo maqan islaan idin martiyey niman i aanaystay ad ha odhan allah igu ogow aabbahood ma hayo arli durugsan yay iigu iman inaad asteexowday anigaan ogayn dhuuniyo igaga eed sheegan reerahayagoo idil gabdhaha iyo islaantoo dhan u roonow anfaacigana si ayan ku inkaarin naagaa ugaas lehe dadkiiyo ururi waayeelka ayaa noolba tii qaylisaa waa ibliis falana ilma adeeraday iyo raggaan oday wadaagaynay irdhahood qab abidkaa xishood aayar socodkaaga is ogow afkaagana yasiro idabtu waa doorag wuxuu haddana kula dardaarmayaa aqalkeeda inay dar yeesho oo gudaha iyo dibaddaba ay ka hufto ilaa xilka ay u astaysaana uu ahaado mid aan isaga uun la ekayne mudanihii kolba soo martiyaa uu la fadhiisan karo aqalkiiyo ardaaga iyo udbaha ararta qoyskaaga aqlab iyo awaara isku baxay sida tangeel oodi yuu kaa ahaanina kurtiya ha isku awdinaado isku irikib awdow anshixi ilaa xirkan jiifo hana igu itaaline ka yeel meel ergada deeqda intaas kolkuu ogeysiiyo ayuu ugu dambaysiinayaa qodob digniin iyo dardaarwarinba xambaarsan oo ah say iyo oolidii inaanay in badan isu noqon doonin haddii talooyinkiisa ay dhagaha ka furaysato dulucduna waa inuu furi doono wuxuu yidhi intaasoon afeefaan hadlay oo waana kuu iriye hadduu eebbahay kugu anfici waa kitaab idile haddii aadan aqbalin xaajadaa lagu ogeysiiyey nin kaloo ilaah kuu idmaba kala awaarayn wakhtiga barnaamijka oo kooban dartiis ararta iyo gabayga weyn toona idiima dhammaystirin yeelkeeda taariikhda bulshada soomaalida gaar ahaan midda qoyska ruuxii ay dani ka haysaa waa gabay uu malahayga ka ogaan karo saahid iyo raggii la xilliga ahaa haweenkooda midii ay oorida wanaagsan u yiqiineen dhegaystayaal barnaamijka dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa aynoo jooga waa ina toddobaadka soo aadan iyo kulamid ah hadduu eebba idmo
aad iyo aad buu mahadsan yahay axmed faarax cali idaaja oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi dhaqankii hidda halkaad ka dhagaysanayseena waa v o a washington weli waxaynu saaray ku jirnaa barnaamijkeennii galabnimo Aad dhinacii iyo aad.
sugaantaynu u jallaacaynaa heestan bal inoo soo qabo waa tahay waxaan filayaa heeskaasi maqalka dhegaha muusigiina kusoo dhacaya waa codadkii baxsanaa fanaaniintii hodan cabdiraxmaan dheere iyo weliba axmed rasta iyo heeskii my love
heestaasi my lof iyo fanaaniinta axmed rasti iyo hodan cabdiraxmaan waxay dhegaystayaal u dambeeyeen barnaamijkayga galabnimo inta haddii la idhahdo toddobada fiidnimo aynu maanta caawa kulmi doonno waa anigoo ah maxamed cabdi zahre cabdi axmed iyo dhammaan asxaabta v o idinka tegaya sidaas iyo galab wanaagsan
This program has come to you from the Voice of America, Washington.